بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم كتاب اليمين والنذر kitaab ulyamiini dhaartii kitaabkeedii weeye iyo wanadri nadarkii wuxuu u kitaab yahay oo halkana lagu sheegayaa kitaabkan dhaartii qofku uu dhaaranayey iyo wixii ka dhalanayay dhaartaas oo qofkaa shaygii ka dhaartay shaygii uu ka dhaartay haddii uu sameeyo wixii lagu yeelanayay iyo iyo nadarkii qofkii wax ku nadra nadarkaa waxyaabihii ku tacalluqay ayuu u kitaab yahay laa yancaqidu ma guntamo kullun mid kasta oo minhumaa nadarkii iyo dhaartii kamid ihi ilaa min albaaligi kii qaangaarka ahaa maahana qof kale xaggii kama guntamo baaligii alcaaqili ee wax garanayay almukhtaari ee haddana doortay bishardi an yatalafada inuu ku dhawaaqo la shardinteed ayuuna ku guntamayaa bihi bikullin minhumaa mid kasta oo dhaartii iyo nadarkii kamida qofkii uu ku dhawaaqo oo wayusmica haddana uu maqashiiyo nafsahu nafsadiisa dhaarta iyo nadarku qofka ay ka guntamayaan oo wax laga soo qaadayo wixii uu nadro ama uu ku dhaarto waa qofka baalig ah oo qaangaarka ah cunugii yaraa haddii uu wax ku dhaarto ama uu wax nadro wax ka waajibaya lama arko caaqil ahoo haddana qof wax garanaya ah majnuunkii waalnay aan waxba kala garanayn nadarkiisii iyo dhaartiisii ma asaxayso ma guntamayso weeyaan asna qof mukhtaar ahoo isagu doortay kii la khasbay ee isagoo aan khiyaar lahayn oo wax uusan khiyaar u lahayn lagu khasbay inuu wax ku dhaarto ama uu nadrana asna ma guntamaya nadarkiisa iyo dhaartiisu waxaa shardiga marka inuu maqashiiyo mid walba oo nadarkii iyo yamiintii kamid a dhaartii iyo nadarkii mid walba oo kamid a inuu ku dhawaaqo naftiisana maqashiiyo ayaa shardi ah laa yancaqidu ma guntamayo kullun mid kasta oo minhumaa min alyamiini wannadri dhaarta iyo nadarka kamidihii ma guntamayo ilaa min albaaligi kii kii qaangaarka ah xaggiisa xaal uu ka ahaaday maahane baaligii alcaaqili ee wax garanayay almukhtaari ee haddana doortay aan la khasbin bishardi an yatalafada inuu ku dhawaaqo shardigeed ayuu ku guntamayaa mid walboo kamid a dhaartii iyo nadarkii bishardi an yatalafada inuu ku dhawaaqo shaksigii bihi bikullin minhumaa mid walba oo nadarkii iyo dhaartii kamid a inuu ku dhawaaqo oo wayusmica uu maqashiiyo shaygii uu ku dhawaaqayna nafsahu nafsadiisa uu maqashiiyo shardigeed ayuu ku guntamayaa markii uu ku dhawaaqo oo uu dhaartii ku dhawaaqo ama nadarkii uu ku dhawaaqo haddana nafsadiisa uu maqashiiyo haddii uusan waxba ku dhawaaqina qalbiga inuu ku qabto wax guntamaya lama arko haddii uusan naftiisa maqashiina uu bushimaa uu sidaa u dhaqdhaqaajiya waxuu naftiisa maqashiiyana aan la arag markaasna wax guntamaya male walaa yancaqidu dhaartii buu bilaabayaa markau ka sheekaynayaayo wuxuu yidhi walaa yancaqidu ma guntamayo alyamiinu dhaartii ilaa bismin magac maahane magacoo min asmaa illaahi tacaala ilaah magacyadiisa kamida aw sifatin tilmaan maahane tilmaantoo min sifaatihi ilaah tilmaamihiisii kamida alkhaasati ku goonida ahayd bihi billaahi ilaah ku goonida ahayd ka qowlihi qofka hadalkiisa weeye iyo dhihidiisa oo uu yidhaahdo wallahi ilaah baan ku dhaarto inaanan sidaas samaynayn aw waqudratillaahi ilaah awooddiisaan ku dhaartay aw warabbilkacbati kacbada rabbigeedaan ku dhaartay inuu sidaa yidhaahdo weeyaan waxay dhaartu ku guntamaysaa keliya markuu qofku ku dhaarto magac ilaah magacyadiisa ka mid a wallahida hadda uu misaaliyoo kale ama uu ku dhaarto sifo kamida ilaahay sifaadkiisa tilmaan kamida ilaah tilmaamihiisa ku goonida ah ayuu ku dhaaranayaayo wuxuu leeyahay ilaah awoodiisa ayaan ku dhaartay qudradu waa sifo tilma tilmaan ilaah uu leeyahay weeyaan subxaanahu wa tacaala kacbada ilaahay iska lahaa baan ku dhaartay ayuu leeyahay taas unbay ku guntamaysaa dhaartu marka walaa yancaqidu ma guntamayo alyamiinu dhaartii ilaa bismin magac maahana wax kale ku guntami mayo magacaasoo min asmaa illaahi tacaala ilaah magacyadiisa ka mida aw sifatin tilmaan maahana wax kale ku guntami mayso dhaartii sifadoo min sifaati illaahi min sifaatihi ilaah tilmaamihiisii ka mida alkhaasati ku goonida ahayd bihii ilaah ku goonida ahayd maxay tahay tusaalihii ka qowlihii qorahdiisa weeyaan iyo dhihidiisa uu yidhaahdo wallaahi ilaah baan ku dhaartaye inaanan sidaas samaynayn shay buu ka dhaaranaya ama ilaah baan ku dhaartaye sidaasaan samaynaya aw waqudratillaahi ilaah awooddiisaan ku dhaartay inaan sidaas samaynayo waa tilmaantii ilaah tilmaamihiisa ka mid ahayd qudradu aw warabbilkacbati kacbada rabbigeedaan ku dhaartay inaan saas yeelaya ayuu leeyahay waxbuu ku dhaaranaya markaas ayay dhaartu guntamaysaa qofkuu ilaah magicii ku dhaarto ama tilmaan ilaah tilmaamihiisa ka mida uu ku dhaarto walxalifu ku dhaarasho bilmakhluuqi makhluuq lagu dhaarto kan nebiyi waaba nebigoo kale iyo walkacbati kacbadoo kale xaraamun xaraam weeyaan wayakfuru waxaana ku kufrinaya bihi bilxalifi dhaartaas alxaalifu kii ku dhaartay baa ku kufrinaya waa goorma in qasada haddii uu u qasdo taxliifa tacdiimahu makhluuqaas la weynayntiiso ka tacdiimillaahi ilaah sida loo weyneeyo oo kale inuu u weynaynayo haddii uu ugu dhaarto weeyaan oo sidaa ula qasdayo ee fa in lam yaqsid hadduusan ula qasdin daalika arrinkaas fa huwa dhaartii weeyaane makruuhun waa mid la kahanayo oo karaahiye afaqada oo keliya qofku inuu ku dhaarto shay makhluuq ah oo yidhahdo waxaasaan ku dhaartay nebiga iyo kacbada iyo ayuu ku dhaaranayaa makhluuq ah xaraam weeyaan horta lama ogola waxaana la fiirinayaa qasadka iyo ujeedka uu ugu dhaaranayo uu ka wado haddii uu ugu dhaaro haddii uu ula qasdayo inuu shaygan uu ku dhaaranayo makhluuq ah uu u weyneeyo sidii uu ilaah u weynayn jiray oo kale tacdiim kacbadan ku dhaartay buu leeyahay dhaartaasna wuxuu ula qasdayahay oo ujeedkiisu uu yahay weynayn sida uu ilaah u weynaynayoo kale oo magiciisa ugu dhaaranayo sidaasoo kale weynayn uu u weynaynaya ayuu ula jeedaa markaas weeyaan marka la leeyahay wuu ku kufrinayaa qofku markii uu tacdiimkaa ula jeedo ee haddii uusan waxbaba ula jeedinba weynayn iyo midnaba ulama jeedee afkaaba ka bartaba markaasuu iskaga dhaaranayaa makhluuqii karaahiye ayay noqonaysaa markaas karaahiyo ayay noqonaysaa sidaas ayaa loo kala qaadayaa marka oo waxaa la fiirinayaa qasadka iyo ujeedka uu shaygan ugu dhaaranayo hadduusan waxba ula qasdayne uu iska dowdowlo un yahayo uu isaga dhaaranayo karaahiye unbay noqonaysaa walxalifu ku dhaarasho bilmakhluuqi makhluuq lagu dhaarto kan nebiyi waaba nebiga oo kale sala allahu aleyhi wasalam iyo walkacbati kacbada makhluuq buu ku dhaaranayaa sidaasa xaraamun xaraam weeye dhaartaas wayakfuru waxaana ku gaaloobaya bihi bilxalifi dhaartaas waxaa ku gaaloobaya alxalifu kii dhaartay waa goorma in qasada haddii uu u qasdo tacdiimahu shaygaa makhluuqa ee lagu dhaartay la weynayntiisa haddii uu ku dhaarto ka tacdiimillaahi sida ilaah loo weyneeyo kale loo weyneeyo in qasada haddii uu ula qasdo dheh tacdiimahu makhluuqaas oo loo weyneeyo ka tacdiimillaahi sida ilaah loo weyneeyoo kale tacdiim iyo weynayn haddii uu uga jeedo oo sida marka uu ilaah ku dhaaranayo uu ilaah u qadarinayo oo kale sidaasuuna du shaygan ugu dhaaranayo waa markaa marka laleeyahay wuu ku kufrinayaa ee fain lam yaqsid hadduusan ula qasdin daalika arrinkaas weynaynba ulama jeedo ee wuxuu uga qasdayaba lama arko fa huwa makruuhun mid la kahanayo weeyaan markaas dhaartii makhluuqa lagu dhaaranayay karaaha ayay noqonaysaa faqad oo keliya karaaha unbay noqonaysaa maahane wax kale ma noqonayso dhaar ahaanna hadde maba u guntamaysaba waa tahay wayanbagii waxaa u habboon lishaksi qofka an yasuuna inuu ka dhowro nafsahu nafsadiisa can ilyamiini dhaarta inuu ka dhowro walow kaana haba ahaadee saadiqan mid run sheegaya hadduu rabo run ha sheegee inuu naftiisa qofku uu dhaarba ka ilaaliyo oo uu sidiisaba run been iska badaaye run xataa inuusan ku dhaaran sidaas ayaa awlaa aho qofka u habboon wayambagii waxaa u habboon lishaksi qofka an yasuna inuu ka dhowro nafsahu nafsadiisa can ilyamiini dhaartii inuu ka dhowro walow kaana haba ahaado saadiqan kii run sheegayo shaygaa uu ku dhaartay ku run sheegaye waman xalafa qofkii ku dhaarta calaa tarki shayin shay ka tegiddii shaygoo min alfuruudi faradyaalkii ka mida ka salawaati waaba salaadihii alkhamsi ee shanta ahaa aw amase calaa ficli xaraamin shay xaraama oo la falo ayuu ku dhaartay ka qadci raximi qaraabadii oo la gooyo weeye casaa waa dembaabayaa qofkaasi oo caasinimo ayuu ku dhacayaa walazimahu waxaana ku laazimaya an yaxnita inuu khilaafo fii yamiinihi dhaartiisa wa yukafira haddana uu kafaaro guto saddexdaasoo wada jirta ayaa isugu darmaysa wuxuu ku dhaartay qofkaani shay farad ah inuu ka taga ayuu ku dhaartay ilaah baan ku dhaartay inaanan salaada duhur tukanayn maanta yuu yidhi farad buu ku dhaartay sida shantii salaadood oo kale inuu ka tago shay xaraama inuu samaynayuu ku dhaartay wallahan wuxuu yidhi qaraabada aan goynayaayo aanan xiriirinayn shaygaa xaraamta oo ku dhaartay casaa horta qof caasiyahoo dambaabay ayuu noqonayaa shaygaa waajibkaah uu ka dhaartay ama xaraamtan uu ku dhaartay awgeed ayuu horta ku dambaabayaa marka koobaad marka labaadna waxaa ku waajibaya dhaartaas inuu khilaafo oo shaygii uu ka dhaartay uu sameeyo waajibkii uu yidhi inaanan tukanayn baan ka baan ku dhaartay inuu tukado ayaa waajib ku noqonayso dhaartaas uu khilaafo shaygii uu ka dhaartay maadaama uu sameeyey haddana kafaara inuu gutaayana waa ku waajibaysaa saddexdaasaa isugu darmaysa waman xalafa qofkii ku dhaarta calaa tarki shayin shay laga tegiddii shaygoo min alfuruudi faradyaalkii ka mid a ka salawaati waaba salaadihii alkhamsi ee shanta ahaaye aw amase calaa ficli xaraamin shay xaraama oo la falo qofkii ku dhaarta ka qadci raximi qaraabadii oo la gooyo weeye casaa qofkaasi waa dembaabayaayo qof cisyaan samaynaya weeyaan iyo caasinimo walazimahu waxaana ku waajibaya an yaxnasa inuu khilaafo fii yamiinihi dhaartiisa dhaartiisii inuu khilaafo oo shaygii uu ku dha uu ka dhaartay uu la yimaadayna waajib bay ku tahay oo uu salaadii tukado qaraabadii uu yidhi inaana xidhiirin baan ku dhaartayna uu xidhiiriyo wa yukafira inuu kafaaro gutaana markaa kadib waajib bay ku noqonaysaa saddexdaasaa isugu darmaysa aw amase xalafa wuxuu ku dhaartay calaa tarki sunnatin sunno laga tegiddeed buu ku dhaartay ka qadaa'il xawaa'iji danihii oo la gudo weeyaan dadka muslimiinta in danahooda loo gudo oo la caawiyo ayuu ku dhaartay inuusan samaynayn aw ficli makruuhin amase shay karaahiyaa oo la fala ayuu ku dhaartay ka shurbil tumbaaki baashaa tubaakada la yidhaahdo oo la cabo weeyaan fa sunnatu sunnadu waxay tahay lahu asaga loosanay loo sunnaynayaay an yaxnasa inuu khilaafo dhaartii oo wa yukafira uu kafaaro guto weeyaan wuxuu ku dhaartay maantay shay sunnaah uu ku dhaartay inuu iska daynayo wallahaana sidaa samaynayn buu yidhi shay sunnaah shaygaasuu ka dhaartay wallahaanan dadka muslimiinta danahooda aanan u gudayn ayuu yidhi ilaa sunno ayay ahayd qadaa'u xawaa'ij almuslimiin dadka muslimiinta in danahooda la gudo oo qofkii baahan waxa uu u baahan yahay lagu caawiyo haddii loo awoodo oo sidaas danahooda loogu gudo ayaa sunno ahayd oo diinta islaamku ayna faraysay wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaah baa u kaalmaynaya addoonka inta uu addoonku u kaalmaynayo walaalkii qof mu'mina qofkii dantiisa u gudana ilaah baa dantiisa aakharo u gudaya qofkaas weeyaan marka shaygaa sunnada uu ku dhaartay inuusan samaynayn ama shay karaahiyaa buu wuxuu ku dhaartay inuu samaynayo wuxuu yidhi shaygaa karaahiyada ahaan samaynaya baashii tubaakada la odhanayuu yidhi waa cabbayaa wallahaan cabbayaayo wuxuu ku dhaartay shaygaa karaahiyadaa qofkaas waxaa loo sunnaynayaa inuu khilaafo dhaartaas oo uu kafara guto shaygii sunnada ahaya uu yidhi wallaana samaynayn inuu sameeyo ayaa loo sunnaynayaa kadibna kafaaradii uu guto weeyaan oo saas sidaa u khilaafo shaygii uu ku dhaartay oo karaahiyada ahaya uu yidhi wallahan samaynayaa kaa karaahiyadaa inuu iska dhaafo marka kadibna uu kafaaro guto sidaas ayaa loo sunnaynayaa isaga waajib ma ahan kii hore laakiin laazim bay ku noqonaysa waa sidaas marka aw calaa tarki sunnatin aw xalafa wuxuu ku dhaartay calaa tarki sunnatin sunno laga tegideed buu ku dhaartay ka qadaa'il xawaa'iji danihii oo loo guda weeyaan dadka muslimiinta ah aw ficli makruuhin buu ku dhaartay shay karaahiya inuu falayo ka shurbiltumbaaki tubaakadii oo la cabo wey fa sunnatu sunnadu waxay tahay lahu asaga loo sunnaynayaa an yaxnasa inuu khilaafo dhaartiisii oo yukafira uu kafaaro guto aw calaa ficli mubaaxin aw xalafa wuxuu ku dhaartay waa masale saddexaad calaa ficli mubaaxin shay bannaan la falidii buu ku dhaartay shay iska bannaan oo mubaaxa inuu falayo aw tarkihi shaygaa bannaan oo laga tago ayuu ku dhaartay ka akli bacaami cuntadii oo la cuno wa lubsi marashadii dharka la xihanayay wa dukhuuli daari gurigii oo la galo waxyaabahaas ayuu ku dhaartay fal afdalu sida u fadliga badan ilahu asaga allaa yaxnasa waa inuusan khilaafin fii yamiinihi dhaartiisa shay bannaan ayuu ku dhaartay inuu samaynayo wallahi aan cuntadaas cunayaa buu yidhi maanta waa shay bannaan cunto in la cunayo waa shay iska bannaan inuu samaynayuu ku dhaartay ama wuxuu ku dhaartay inuu shaygaa iska daayo wallahi aanan cuntadaa cunayn wallahi aanan dharkaas xiranayn wallahi aanan gurigaa gelayn shay bannaan ayuu ka dhaartoo yidhi ma samaynayo ama wuu ku dhaarto wuxuu yidhi shaygaa bannaan baa samaynayaa sida u fadliga badan qofka u fiican waxa weeye dhaartiisaas inuusan khilaafin sidii inuu yeelo oo uusan dhaartiisaa khilaafin weeyaan wuxuu yidhi cuntadaa cuni mayo waa inuusan cuntadii cunin sida u fiican maradaas xiran mayuu yidhi oo sidaasuu ku dhaartay inuusan xiran inuusan khilaafin dhaartiisii sidaas ayaa u fadli badan weeyaan aw calaa ficli mubaaxin aw xalafa wuxuu ku dhaartay calaa ficli mubaaxin shay bannaan la falidii aw tarkii hoose shay bannaan laga tegidii ka agli dacaami cuntadii oo la cuno iyo walubsi marasho darkii la labistaba weeyaan wa dukhuuli daari gurigii oo la gala wey ayuu marna ku dhaartay shaygaa bannaan inuu samaynayo marna waa ka dhaarto inuusan samaynayn buu ku dhaartay fal afdalu sida u fadliga badani lahu shaksigii dhaartay allaa yaxnasa inuusan khilaafin wey fii yamiinihi dhaartii wa kafaaratu lyamiini marka waxaa la yidhi qofku shay haddii uu ku dhaarto waa tii aynu soo marayna masaladii koowaad shaygiina uu garab mara markaasuu ku dhaartay dhaartii waa gutamaysaayo kafaaro ayaa lagu yeelanayaa waxa ugu horraysay shay waajib uu yidhi waa ka tegayaayo wallaanan tukanayn salaadii saddex arrimood baa ku waajibaysaa la yidhi horta marka koowaad waxaa la yidhi waa dambaabaya marka labaadna dhaartii inuu khilaafo ayaa waajib oo salaadii tukado kafaarana uu guto kafaaradaa lagu yeelanayaa maxay tahay qofkii inta shay ku dhaarta shaygiina daba mara oo khilaafa kafaaradii baa la sheegaya wa kafaaratu lyamiini dhaarta kafaaro gudkeedii cidqu raqabatin ictaaqu raqabatin luqun la xoreeyo weeyaan addoon in la xoreeyo luquntaasoo mu'minatin ilaahay rasuul rumaysay taasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebihii almukhilati dhimayay bilcamali shaqada inuu addoontaa xoreeyo aw idcaamu casharati masaakiina ama toban miskiin oo la quudiyo likulli waaxidin mid kasta waxaa u sugnaaday oo minhum masaakiinta kamida mudun hal muda ayaa u sugnaaday toban masa miskiin inuu midkii la arkaba hal muda siiyo mudkaasoo min haalibi quutilbaladi magaalada quudkeeda kiisa loo badan yahay xaggiisa ka ahaaday aw amase kiswatuhum tobankaa miskiin oo la marashiyeeyo weeyaan walow bimindiilin safaleetiba ha la marashiyeeyo ha la siiye yucdaha waxaa la siinayaa likullin taasoo dha kiswadaasoo yucdaa la siinayo likullin mid kasta oo minhum ayaga kamid a ويتخير وادور قادنا يا شخص قفكي بين هذه مدة الثلاثة يسدح ذا ولو كان أبا هذا غنيا متنا ذا هضنا بها هذا صدح لنا يوكل دورنا يا فلو عجز أديوك عجز عنها ثلاثة دي صدح ذي بواك عجز يا ود بواي وأضوانا محرين كرو طبعا مسكيننا مقودين كرو طبعا مسكيننا وما أرتل ما أرتل كرو دار مسين كرو لازمه waxaa ku waajibaya siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood oo la soomo kafaarada kafaaratulyamiinka ah waa midda aayadda qur'aanka ilaa uu ku sheegay laa yu'aakidukum allahu bilagwi fi aymaanikum walaakin yuakiduku yu'aakidukum bima caqadtum alaymaan waxyaabaha toororogta ah oo iska laaqiga ah oo dadku ay wallaahida isaga hayaan ee aan loo qasdin ilaah idiin qaban maya ayaa la yidhi wixii aad dhaar ula qasadeen ee aad dhaarta ku gunudeen taasaa la idiin qabanayaa kafaaradeeduna waxay tahay idcaamu casharati masaakiin toban miskiin in la quudiyo min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum hoose tobankaa miskiin in la marshiyeeyo oo loo aratiro aw taxriiru raqabati mu'mina ama addoon ilaah iyo rasuul rumaysay oo aan ceeb lahayn in la xoreeyo saddexdaasaa loo doorgeliyey markuu qofku inta dhaarto shaygii uu ku dhaartay uu khilaafo oo kafaaro lagu yeesho kafaarada ku waajibaysaay inuu addoon xoreeyo naf addoona ayaa looga jeedaa qof addoona oo ilaah iyo rasuul rumeeyey oo addoonkaasoo ceeb oo dhan aan lahayn ceebaha waxu dhimaya qofkan camalkiisa iyo shaqadiisa oo haddii la iib geeyo oo kale addoonkan aan lagu qaadanayn ceebtaas qiimihiis qiimihiisii ceeb dhimaysa iyo shaqadii uu qaban lahaa lug buu la'yahay gacan buu la'yahay wax ma qaban karo addoon ceebahaasoo dhan aan lahayn inuu xoreeyo ama toban miskiin inuu quudiyo oo miskiinkii kastaba uu siiyo hal mud ah oo magaaladaas raashinka laga quuto kan loo badan yahay ah amase tobankii miskiin inuu u aratiro oo u dhar siiyo wixii dhar lagu magacaabo ayuu siinayaa mid walba walow bimindilin buu yidhi safaletiba ha ahaatee marka safaletigan yar ee gacanta lagu qabto fasaletigaa kaas loolama jeedo ee waxa weeyaan shukumaankii weeyaan maradii weyneyd fasaletiga weyn kan la isku qalajiye shukumaanka ayuu noqonayaa ma ahane safaletigii la yaqaanay ee yarka ahaa ma ahan waa ka hoos ka odhanaya sharax saddexdaas ayuu kala dooranayaa ee u door u leeyahay wa kafaaratu lyamiini dhaarta kafaaradeedii cidqu raqabatin ictaaqu raqabatin luqun la xoraynteed weeye taasoo mu'minatin ilaahay rasuul rumaysay taasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebihii almukhilati dhimayay bilcamali shaqada aw amase ma ahana idcaamu casharati masaakiina masaakiin toban oo la quudiyo weeyaan kafaaradii likulli miskiinin miskiin walba waxaa u sugnaaday oo minhum masaakiinta ka mida muddun mud baa u sugnaaday hal mudah mudkaasoo min qaalibi quutilbaladi magaalada quudkeeda quudkaa kiisa loo badan yahay ka ahaaday aw kiswatuhum weeyaan kafaaradii tobankii miskiin oo la marashiyeeyo oo dhar la siiyo weeyaan mid walba mare ayaa la siinaya walow bimindilin safaleetiba ha la marashiyeeyo hala siiyee shukumaankii yaa looga jeedaa maradaa weyn maahane safaleetigii yaraa ma ahan ilaa kaas maraba laguma magacaabee wax la marto oo la xirtaba maba ahan kaasi waa ka kaasoo yucdaa kiswado amase mindiilka waa kaas aw kiswatuhum tobankii miskiin oo la marashiyeeyo weeye wax dhar lagu magacaabo la marashiyeeyo mindiil baa allah ka dhigay mindiilkoo yucdaa la siinayo likulli waaxidin mid kastoo minhum ayaa kamid a mara un la siinayo mid kastoo kamid a shukumaankii oo mid walboo kamida la siinayaaba ha ahaatee hal hal mara in la siiyo weeyaan ugu yaraan wayatakhayaru waa door qaadanayaa ashaksu qofkii bayna haadihi middatan athalaathati ee saddexda ayuu kala dooranayaa inuu ama addoontii xoreeyo ama uu tobankii miskiin quudiyo ama mathalan ba tobankii miskiin uu aratiro weeyaan taasuu door u leeyahay walow kaana haba ahaado haniyan midkii khaniya oo xoolo heli karaba ha ahaadee saddexdaasuu kala dooranayaa fa in cajaza haddii uu ka cajiza canhaa cani thalaatati saddexdiiba waa ka cajizay addoonna ma xorayn karo toban miskiin ma quudin karo dharna ma siin karo lazimahu waxaa ku waajibaya siyaamu halaathati ayaamin maalmo saddexa oo la soomo ayaa laazim ku noqonaysa weeyaan waa mid aayaddu ay ay ay sii caddaynaysay intaa wuxuu uga soo baxay marka dhaartii iyo waxyaabihii ku saabsanaa halkaana nadarkiibuu ka gelaya wanadru nadarkii qismaani laba qaybood weeyaan mucallaqun munajazun dheh mid la gooyey iyo wa mucallaqun mid wax lagu xidhay falmunajazu nadarkii la gooyey ka qawli naadiri qofkii wax nadrayey dhihidiisa oo kale weeyaan oo uu yidhaahdo lilaahi ilaah wuxuu leeyahay calaya korkayga uu ku leeyahay kadaa waxaas shaygaasaa ilaahay ugu leeyahay aw nadartu ama waxaan u nadray lilaahi ilaah baan waxaan u nadray kadaa waxaas wayalzamhu qofkaasna waxaa ku laazimaya alwafaau oofin bimaa shaygii uu oofiyo nadarahu uu ku nadray xaalan markaas durbadiiba inuu oofiyo shaygii uu ku nadray ayaa waajib ku noqonaysa qofka asaga qaybta koowaad ee nadarku waxa weeyaan munajaz ayaa la yidhaahdaa munajaz iyo mucallaq labadaas ayuu u qaybsamaa munajaz munajaz waa nadar la gooyey oo go-an mucallaqna waxbaa lagu xidhay waan gaari doonaaye nadarka go-an waxa weeyaan inuu qofku yidhaahdo ilaahay waxaa u nadray shaygaas amase ilaah wuxuu igu leeyahay shaygaas shaygii uu nadray inuu oofiyo nadarkiisii ayaa waajib ku ah ilaahay waxaan u nadray buu leeyahay tusaale ahaan qofkii inaan laba maalmood soomo soomkaasi waa ku waajib ilaahay waxaan u nadray inaan intaas salaadood tukado munajaz baa la yidhaahdaayo shaygii uu ku nadray inuu isla markaaba sameeyo ayaa laazim ku noqonaysa wanadru nadarkii qismaani laba qaybood weeye munajazun mid la gooyey iyo wa mucallaqun mid wax lagu xiray falmunajazu nadarkii la gooyey ka qawli naadiri qofkii wax nadrayey hadalkiisii oo kale weeyaan uu yidhaahdo lilaahi ilaah waxaa u sugnaaday calaya korkayga ugu sugnaaday kadaa waxaas aw amase wuxuu wuxuu leeyahay nadartu waxaan u nadray lilaahi ilaah baan waxaan u nadray kadaa sidaas waxaasaan ilaahay u nadray shaygii uu ku nadray marka wayalzamuhu waxaa ku laazimaya alwafaau oofin bimaa shaygii la oofiyo nadarahu uu ku nadray xaalan isla markaasba la oofiyo markiiba in la oofiyo shaygii uu nadray ayaa waajib ku noqonaysa taas waa qaybtii koobaad ee munajaska nadarkii la oranayo weeyaan wathani waa tahay walmucallaqu nadarkii wax lagu xirayna qismaani laba qaybood weeye qismun qayb mucallaqun waa mid lagu xiray calaa xusuuli nicmatin nicmo soo xasilideed aw amase indifaaci niqmatin musiibo reebtoonaanteed ka qawlihii qofka dhihidiisa weeye wax nadraya in shafaaniya allahu ilaa haddii uu caafimaadiyo aw amase sallamanii haddii ilaahu iga nabadgeliyo min kadaa shaygaas haddii uu ilaah iga nabadgeliyo falilaahi ilaah waxaa ugu sugnaaday calaya korkayga kadaa sidaas fa idaa wujida markii la helo almucallaqu calayhi shaygii wax lagu xiray lazimahu qofkii wax nadray waxaa ku laazimaya oo ku waajibaya alwafaau oofin bilmanduuri shaygii lagu nadray la oofiyo xaalan deg degna loo oofiyo waxa weeyaan nadarka la yidhaahdo mucallaqa waa nadarkii shay lagu xiray laba qaybood buu noqonayaayo midna qofkani wuxuu ku xirayaa shay nicmaa iyo barwaaqaa haddii aan wanaaggaas iyo waxaas helo ilaahay wuxuu igu leeyahay intaas haddii ilaahay caafiyo wuxuu leeyahay shan maalmood inaan soomaa ilaahay u nadi nicmo inuu helo buu ku buu ku xirayaa mar alla iyo markii uu nicmadaas helo oo ilaahay u bogsiiyo ayaa nadarkii inuu oofiyahay ay waajib ku tahay aw indifaaci niqmatin ama musiibo haddii wuxuu leeyahay musiibadaasii dhibkaa ilaahay iga badbaadiyo ilaahay wuxuu igu leeyahay intaas dhibaatadaas haddii ilaahay iga nabadgeliyo dhibkaa dhacaya haddii ilaahay iga badbaadiyo intaasaan ilaahay u nadray dhibkiibuu ka badbaaday markaas uu badbaaday ayay waajib ku noqonaysaa nadarkii inuu oofiyo shaygii uu ku xiray nadarkan mar alla iyo markii la helo shaygaas ayuu nadarkii inuu oofiyaahina ay waajib ku noqonaysaa haddii laakiin shaygii uu ku nadray weli aan la helin waxba waajib kuma ahan inuu markaa oofiyo oo wuxuu leeyahay ilaahu haddii aad i caafisid ilaahay haddii uu i caafiyo waxaan u nadray inaan laba maalmood soomayo weli ma caafimaadin waxba kuma waajibin saas weeyaan waalmucallaqu nadarkii wax lagu xiray qismaani laba qaybood weeyaan nadarka mucallaqa la yidhaahdo ee qofku uu wax ku xiray waa laba qaybood mucallaqun mid lagu xiray calaa xusuuli nicmatin nicmo soo xasilideed aw indifaaci niqmatin ama musiibo reebtoonaanshaheed musiibo reebtoomideed haddii musiibadaasi iga reebtoonto aan ka badbaado dhibkaasi iga haro ama nicmadaas haddii aan helo inuu yahay marka mid lagu xiray inuu ama nicmo helo amase dhib uu ka nabad galo ka qawlihii qofka dhihidiisa weeyaan uu yidhaahdo in shafaaniya allahu ilaah haddii uu icaafiyo falilaahi calaya kadaa ilaahay waxaasuu igu leeyahay aw sallamani ilaah haddii uu iga nabadgeliyo min kada shaygaas haddii ilaahay uga nabadgeliyo falilahi ilaah waxaa ugu sugnaaday caleyha korkayga kadaa waxaas fa idaa wujida markii la helo almucallaqu calayhi shaygii korkiisa wax lagu xiray shaygii wax lagu xiray markii la helo oo ama waa caafimaadkii ama waa dhibkii oo laga badbaadiyo lazimahu kii wax nadray waxaa ku waajibaya alwafaau oofin bilmanduuri shaygii lagu nadray la oofiyo xaalan mar isla markaasna la oofiyo markii uu helaba inuu oofiyo nadarkii ayaa waajib ku noqonaysa weeyaan wa qismun qaybna mucallaqun waa nadarkii la odhanaya nadrulajaajka marka midkaani kan hadda uu sheegayahay waa nadrulajaajka midkii horena waa kaasaa wathaani kan labaadi wa qismun miya qaybna mucallaqun waa mid lagu xiray calaa ficli shayin shay la falidii baa lagu xiray aw tarkii ama shay laga tegidii ka qawlihii dihidiisa weeyaan uu yidhaahdo in dakhaltu haddii aan galo addaara guriga falilaahi calaya kadaa ilaahay intaasuu igu leeyahayo aanu nadri aw amase in lam ukalim haddii aanan la hadlin zaydan ninka hebel la yidhaahdo falilaahi calaya kadaa ilaah waxaasuu igu leeyahay faidaa wujida markii la helo almucallaqu calayhi shaygii wax lagu xiray wajaba waxaa ku waajibaya cala annaadiri qofkii wax nadray korkiisa alwafaau oofin bilmanduuri shaygii lagu nadray la oofiyo aw kafaaratu yamiinin amase dhaarta kafaaradeedii ayaa ku laazimaysa wa huwa shaksigii wax nadray mukhayarun waa mid loo doorgeliyey beynahumaa labadooda dhexdooda inuu ama kafaaro bixiyo kafaaratulyamiin ama uu nadarkii oofiyo labadaas ayuu door u leeyahay nadrulajaaj ayaa la yidhaahdaa oo waxa weeye waa dood nadarkeed wuxuu ku nadrayaa maanta oo uu leeyahay shay inuu sameeyo ama shaygaa inuu iska daayo ayuu ku nadrayaa isagoo dood iyo dhib inula jeeda wuxuu leeyahay haddii aan aan gurigaas galo war guriga soo gal baa la yidhi markaasuu leeyahy haddaan guriga soo galo intaasaa la ilaahay ugu leeyahay ninkaan ha la hadlina iska daa baa la yidhi markaasuu leeyahay haddii aanan la hadlin intaasaa ilaahay ugu leeyahay waxaa laazim ku noqonaysa marka inuu shaygii uu ku nadray uu gudo iyo inuu kafaaratulyamiin bixiyo labadaasunbuu door u yeelanayaa wa qismun qayb mucallaqun waa mid lagu xiray calaa ficli shayin shay la falidii aw tarkii ama shay laga tegidii shay inuu sameeyey iyo inuu iska daayo ayuu ku xiran yahay ka qawlihii waa qofka hadalkiisa uu yidhaahdo in dakhaltu haddii aan galo addaara guriga falilaahi calaya kadaa ilaahay intaasuu igu leeyahay aw amase in lam ukalim zaydan zayd ninka la yidhaahdo hebel haddii aanan la hadlin falilaahi calaya kadaa ilaahay wuxuu igu leeyahay oo korkayga ilaah uu ku leeyahay sidaas fa idaa wujida markii la helo almucallaqu calayhi shaygii wax lagu xiray wajaba waxaa ku waajibaya cala annaadiri qofkii wax nadray korkiisa alwafaa'u oofin bilmanduuri shaygii lagu nadray la oofiyo shaygii uu ku nadray inuu oofiyo ayaa ku waajibaysa oo amase kafaaratu yamiinin dhaarta kafaaradeedii ayaa ku waajibaysa kafaaradii hadda aan soo marnay oo qofka dhaartay uu samaynayey inuu ama addoontii horeeyo ama toban miskiin uu quudiyo ama tobankaa miskiin uu artiro saddexdaas mid ayaa ku waajibaysa haddii uu yacni u awoodi waayona saddex beri uu soomo kafaaradii hadda lasoo maray ee kafaaratulyamiin ahaa iyo inuu nadarkii oofiyo labadaasunbuu door u leeyahay wa huwa asagii mukhayarun waa mid loo door geliyey baynahumaa labadooda walaa yancaqidu ma guntamayo nadrulxaraami shay xaraama la nadriddii ka qatli nafsi naftii oo la dilo weeye bikayri xaqin xaqdarro lagu dilo wa siyaamil ciidayni maalmihii ciidaha oo la soomo shay xaraama qofkaani inuu ku nadro ma ansaxayso oo wuxuu leeyahay ilaahay waxaan u nadray inaan hebel dilo hebel inaan dilo baan ilaahay u nadray buu leeyahay si xaqdarro ah inuu u dilo buu wuxuu leeyahay hebel haddii aan ilaahay waxaan u nadray inaan hebel hebel dilo maba guntamaya dhaartaas maba guntamaysaba maalmihii ciidda inaan sooma ilaahay u nadray nadarkaas maba guntamayo ilaa in la sooma maalmaha ciidda xaraam bayba ahayde shay macsiya marka in lagu nadraayo oo xaraam ah maba guntamaysaba wuxuu yidhi walaa yancaqidu ma guntamayo nadrulxaraami shayga xaraamta ahayoo la nadraayo ma guntamayo nadarkii xaraamta ka qatli nafsi nafti oo la dilo weeyaan ilaahay waxaan u nadray inaan hebel dilo wa siyaami yowmilciidayni labadii ciidood wa siyaamilciidayni labadii ciidood oo la soomo weeye maalmaha ciidda inaan sooma ilaahay u nadray buu yidhi nadarkaas ma guntamayo ilaa waa shay xaraame wa nadru makruuhin walaa yancaqidu ma guntamayo walaa nadru makruuhin shaygii karaahada ahaa nadarkiisiina ma guntamayo ka salaati ku tukasho weeye filmaqbarati qabuurihii lagu tukado iyo walxamaami musqushii waxaan kaloo guntamayn inuu shay karaahaa nadraayina ma guntamayso wuxuu leeyahay ilaahay waxaan u nadray qubuurahaas inaan ku tukado waa qabuurihii lasoo qoday oo dadkii ku jiray inta lasoo faagay laga yaabo dhulkaasi inuu ku najaasoobay qarunkii dadka geeriyooday maadaama najaasadaas laga cararayo marka ayay karaahiye ahayd in lagu tukado qabuurahaas lasoo faagay agtooda waa meel najaaso looga baqayo walxamaami musqushii biyo kululayskii meesha yacni lagu qabaysto oo dharka iyo laysaga bixiyo meesha qubayska u dhoweeyaan oo najaasada ay khaalibka u tahay meelahaas karaahiyada in lagu tukada ay karaahiyada tahay buu wuxuu leeyahay inaan ku tukadaan ilaahay u nadray nadarka karaahada ma asaxaya marka ma guntamayo weeyaan walaa nadru makruuhin shaygii karaahada ahaa nadarkiisiina ma guntamayo ka salaati waa salaad iyo ku tukasho filmaqbarati lagu tukado qabuurihii walxamaami biyo kululayskii lagu tukado wanadri nadrid weeyaan liaxadi abaweyhi labadiisii waalid midkood uu wax u nadro aw axadi awlaadihi ama ilmihiisii midkood uu u nadro taasoo kale weeyaan tusaalihii shay karaahaa in la nadraayo ma asaxayso sidii inuu qabuurihii ku tukado amase meelihii lagu qubaysanayayoo meesha dharka ilasaga bixiyo oo qubayska u dhoweyd wanadri waa ku nadrid oo kale tusaalihii buu buu tirinayaa wanadri u nadrid liaxadil abaweyni labadii waalid midkood loo nadro aw axadi awlaadihi ama ilmihiisi midkood wax loo nadro weeyaan wuxuu leeyahay waa shay karaahaa marka labadii waalid in loo simo oo wixii uu siinayo uu labadoodaba u simo ayaa la rabay ilmihiisa inuu u garsooro ayagana wixii uu siinayo iyo wuxuu u ballan qaadayo uu u simo ayaa la rabay oo si simano isla eg uu wax u siiyo ee wuxuu leeyahay labadaydii waalid midkood baan shaygaan u nadray ilmahaygan midkood baan waxaas u nadray buu leeyahay waa dayn ay kugu leeyihiin oo kale marka waxaasaa u ballan qaaday aa u nadartay inaad sisid baa waa karaahiyo yacni nadar karaahiya weeyaano oo ma guntamayo waa nadar karaahaahoo ma guntamayo midkood inaad u nadartid midkood inaad wax u nadartid ma guntamayo weeyaan maxaa yeelay karaaha ku jirto karaahadu waxay ku imaanaysaa meeshii la rabay si cadaalada inaad wax u wada siisid ayaad mid u iilanaysaa haddii laakiin karaahadaasi ay meesha ka baxdo aysan meesha oolin karaahadii way iska banaanaanaysaa wixiina dayn lagu leeyahay oo kale ayay lamid noqonaysa labadeeda waalidna waxaan u nadru yidhi hooyadiisi aabihiisa halkan jooga inaan waxaa siiyo weeyaan baa u balan qaaday oo kale dayn lagu leeyahay oo kale noqonaysaa marka walaa nadru makruhin shaygii karaahiyada ahaa nadarkiisiina ma asaxayo ka salaati ku tukashadii fil maqbarati qobrihii lagu tukanayay walxamaami biyo kurulayskii iyo wanadri nadarkii liaxadil abaweyni liaxadi abaweyhi labadiisa waalid midkiisa u nadrayey aw axadi awlaadihi ama ilmihiisa midkiisa u nadrayayba weeyaan wakadaa nadrulmubaaxi shaygii banaanaa nadarkiisii baa lamid aho asna aan gudsamayn kal akli cunidii iyo walubsi marashadii iyo wanawmi hurdadii weeyaan walaa kafaarata kafaarana fiihi kuma sugnaa waxaa lamid aho asna aan guntamayn shay aan cibaado ahayn shay mubaaxa baan ku nadray inuu yidhaahdo ayana ma guntamayso weeyaan inaan seexdaan ilaahay u nadray inaan waxunaan u nadray inaan dharkaa gashado waxaasuu leeyahay waxaas waxaasaan ku nadray ma asaxayso ma guntamaya marka wax kafaaraho lagu yeelanayo shaygaa mubaaxaho banaana maba jirto weeyaan waa intaa marka wakadaa nadrulmubaaxi shaygii banaanaa nadarkiisii baa lamid oo asna aan guntamayn kal akli waa wax cunadii wa lubsi marashadii dharkii la xiranayay wa nawmi hurdadii walaa kafaarata kafaarana ma ahaanin fiihi fi nadri lmubaax nadarkaas banaana wax kafaarahay kuwan sugnaa wallahu subxaanahu watacaala aclam